إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeniraadiyaha alfurqaan qodobada adcaa uu ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah weerar khasaare dheliyey ayaa ciidanka kenya lagula beegsaday gobolka mandheera ee n f d shil geystay khasaare nafeed ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya arday soomaaliya ayaa ka mid noqday dad ku dhintay weerar toogashaha oo ka dhacay waddanka austria mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in guddoomiyaha xilligani ee gobolka banaadir muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhulboobka ka socda muqdisho intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duucan waa lix iyo tobanka dulxiji sanada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan koob iyo tobanka bisha lixaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan weerar khasaare dheliyey ayaa ciidanka kenya lagula beegsaday gobolka mandheera ee n f d faahfaahinta qodobkan iyo sakariye cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa shalay ay weerar jidgal ah u dhigeen askar ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ku socdaalaya nawaaxiga deegaanka hulungo ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka n f d ee ay gumaysiga ku haysata kenya weerarka ayaa lagu soo warramayaa in khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kolonyada ciidamada kenyaanka ah ee la beegsaday walow aanan helin tafaasiilo dheeraad ah oo ku aadan halka uu leegyahay weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor howlgalle ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen isla aagan ay ku dileen siddeed askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kenya shil geystay khasaare nafeed ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa halka ka soo jeedinaya oo la diyaara wariyahena maxamed muude abu muslim habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska afarta dardiino ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid kadib markii uu fariin goostay gaari nooca xamuulka qaada ah kaas oo dulmaray mooto bajaaj ay saarnaayeen laba ruux labada ruux ee saarnaa mootada oo uu midkood ahaa daroowalkii bajaajta ayaa goobta ku geeriyooday waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in uu goobta isaga baxsaday daroowalkii kaxaynayay gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah
laami waaye oo sukunka baabuurkan uqiimi waddadan uqiimi oo qaldan marka meeshaan mootayaala maraaye mootayaashii meesha marinaaye ilaahay wuu ku badbaash horta laakiin hal mooto inta ka timid oo dhinaca sancayn u socoto ayuu hor u qaatay marka baabuurkan markuu mootadii ku dhacay mootadii iyo dad ku jirabe meeshaas oo dalcaddaas oo cadadaas dar aan ugu fujinna aqaawey marka gurmad soomaali aas kuu timid soomaaliya gurmad waxaa ku dhimatay laba qofoodaa ku dhimatay qof darawalkii u ahay qofna qof shacab oo baawarda oo saaran u ahay oo rakaaba daroowalka mar kasta waxaa laga doonayaa taxadar iskana huwiya gaariga iyo xawaaraha uu ku soconayo ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya faahfaahinta warkanna waxaa la diyaara wariyaheenna cadnaan xaaji muxsiin wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka itoobiya ay dil iyo dhac ka geysteen degmooyin kala duwan oo ku yaala dhulkaas tuulada daamiri oo hoos tagta degmada tulli guuleed ayay ciidanka xabashida itoobiya ku dileen ugu yaraan afar ruux oo shacab ah iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ay geysteen ciidanka itoobiya dhanka gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxaa isna laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya gaar ahaan kuwa burcadda ah ee loo yaqaano finaas ay dhac u geysteen rag xoolo dhaqato ah dadkan oo xoolahooda iibsaday ayaa markii ay suuqa kasoo laabteen kadib waxaa wadada u galay ciidanka xabashida itoobiya iyagoona ka dhacay lacag ka badan afar milyan oo bir ah ciidanka xabashida ayaanan intaasi ugu ekayna waxa ay sidoo kale xabsiga dhigeen raggan oo ay tiradoodu ahayd lix dhallinyaro ah waxaana markii ay ehelada u dacwoodeen maamulka ay xabashidu ka dhisatay city uu u sheegay in aysan ka daba hadli karin dadka ay ka haystaan ciidanka itoobiya dhanka degmada shilaabo ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa iyana laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya ay tacdiyaad ugu geysanayaan dadka rayidka ah habeenadii lasoo dhaafay waxa ay ciidanka itoobiya degmadaasi ka raafeen odayaal iyo dhallinyaro ku dhaqan magaalada shilaabo kuwaas oo ay u geysteen jirdil iyo xadgudubyo kale maamulka ay xabashidu itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa bulshada u horseedaya dhibaatooyin aan xaddi lahayn arday soomaali ah ayaa ka mid noqday dad ku dhintay weerar togasha oo ka dhacay waddanka australia faafahinta qodobkan iyo waryaheena mubaarak cumar saacadii lasoo dhaafay weerar uu fuliy nin ayaa ka dhacay iskuul ku yaala gudaha dalkaas waxaana lagu dilay ku dhawaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan iskuulkana ka kooban dugsi hoose dhexe iyo sare ayaa waxaa dhigtay carruur soomaali ah kuwaas oo waxyaalo kasoo gaartay weerarkan lagu dilay dad ka badan mid ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ee ay carruurtiisu dhigtaan iskuulkan ayaa warbaahinta ugu warramay siday wax u dhaceen sidan anigaba aad bay ii taabanayso oo dee weynankayguba ku sugnaa aan dhalay waktigaa goobta walow waktigaa uuna ku sugnayn ay ka yara maqnaayeen marka xaalad wallahi aad bay u qabsan tahay dhimasho fara badanna waa jirtaa dee iyo dhaawacba lah marka xaalad way wallahi waa xaalad aad u murugsan oo murugadeeda leh aa goobta walaal ay wax ka dhaceen horta magaaladu waa garaas waa caasimada labaad ee waddankan walaal anigu waxaan joogay anigu waxaan joogay waxaan ku waxaan ku maqnaa markaa meel baan ku maqnaa waxa aniga isoo ogeysiiyey macallimiinta macallimiinta iskuulka oo dee aniga carruurtayda dhigatay iskuulkan ku sugan tobankii subaxin baan maqlay shalay ay ahayd markii uu dhacay weerarkan dhimashada badan dhaliyey kaas oo galaabtay nolosha ku dhawaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in guddoomiyaha xilligani ee gobolka banaadir muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhulboobka ka socda muqdisho waxaa faafahinta warkana la diyaara wariyaheena farxaan cali cabdulaahi siyaasi saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xasan maxamed xuseen oo loo yaqaano muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhulboobka haatan ka socda gobolka banaadir jenaraal muungaab ee wixii dadku ka yaqaana laga yaqaanaa gobolka banaadir a loo magacaabay gobolka banaadirna kollay xaaladda dhulka odaygii bilaabo u ahaa oo hadda hadda socoto weli oo noo kala goy waxa ku salaysnaa oo dan laydaahaa oo hadda sidaas markaan hadda galmudug loo yaqaano iyo dhulal badan iyo siinaa iyo meelo badan oo muxuu ahaa sidaas hab oo muxuu ahaa madaxweynaha noon oosta looga soo seexaa iyo odagii bilaabana wuu ahaa xaaladaha hadda soomaaliya ay xoogaa ka cabaadee oo muqdishona ka cabaadayso sida gaarka ah oo dhulka ku saabsan odagii bilaabo u ahaa in danta guud la iibiyo warqad kareeto madaxweynaha laga soo seexo muungaab ayaa dhowaan loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna wixii ugu horreeyey ee uu soo hadal qaaday ka dhigay dhismayaasha danta guud ee waxbarashada oo ay xilligan degan yihiin dad shacab ah isagoo ugu baaqay dadka ku nool inay baneeyaan siyaasigan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay cabsida laga qabo in dhulkaasi la boobo maadaama horey sidan oo kale dhul caam ah loo boobay kadibna la iibiyey iyagoo bulshada loo sheegayo in iyaga loo adeegayo hadda wuxuu ahaa hadalkiisa uu ujeediyey oo wuxuu meelaha waxbarashada ha laga baxo si loo dayactiro meelaha dhulka waxbarashada oo muxuu ahaa wasaaradaha waxbarashadu lahaayeen dadku muxuu ahaa hadda degan yahay in la baneeyo uuna cuwaan uga dhigay in la dayac tiro marka taasina dadku hadda waxaan isleeyahay waa dad xoogaa didsano waxaan isleeyahay cuwaanadii hore kama duwana oo muxuu ahaa dadka looga saaray muxuu ahaa meelo badan oo hadda oo markii dambena dad shaksiyaad uu ku wareegayn oo ganacsato ah marka amarka iyo warqadahana ay muxuu ahaa madaxweynaha soo soo baxayeen iyadii unbay ay ku dambay doontaa aan isleenahay marka kolley waa xaalka saskaas baa jira guud ee dawladda hadda loogama baran meelo ay dad ka saarto inta qurxido wasaaradihii ama hay-adihii lahaa ay dib ugu celiso haddaba mugaab ayaa inta aanan xilkan guddoomiyenimada loo magacaabin lagu xusuustaa inuu qayb ka ahaa mas-uuliyiin isu muujinayay inay kasoo horjeedeen falal ay ka mid yihiin dhulboobka uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ka wada muqdisho ayaa hadda oo uu dib ugu soo laabtay xilkaasi wacad ku maray inuu fulin doono damaca xasan sheekh ee ah boobka iyo bililaqada ka dhanka ah bulshada ku nool magaalada muqdisho dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan